waxaan isleeyahay haddii maanta aan u baahan lahaa dad ehela oo islaam ah oo sharaf iyo karaamo iyo qiimeyn iyo iraam leh oo laydhihi lahaa kasoo dooro reer sool iyo reer buuhood leh intii intii aan ku qanacsanaa oo aan kala soo bixi lahaa oo niyaddu iigu deganay oo wanaag iyo khayr aan ku tuhmayey intoodii ugu wanaagsanayd baa nasiib aan u wada yeelanay inaynu isugu nimaadno farxaddan xafladda furitaanka masaajidka allaha u naxariiso loogu magac daray masjid jaamica sida uu sheekhuldariiquhuna maaragtay inoo ta'kiidiyey almarxuum xaaji cali cilmi iidli marka doorkii isimada ayaan leeyahay iyo doorkii qofkii hadalkoodan ku darsanaya baan isleeyahay waa iman yahay marka garaad cabdullaahi suldaan siciid iyo garaad salemaan buraaye iyo odayaasha wixii kale oo muxuu ahaaye markaas kelima ku biirinaya waxaan rabnaa in aan soo dhaweyno inaga oo wada leh munaasabadan sidii khudbada ay ku saabsanayd oo muslimiintu muxuu ahaaye masaajidkan iyo magaaladuba iyo kuwii horeba aan isleeyahay haddii ay yahay reer horfadhi reer werwid reer yeyle reer muxuu ahaaye dhammaan dariska oo dhan waa wax usoo kordhay oo wanaaga weeyaan marka kelmadii simada ayaan rabnaa inaan soo dhaweyno insha allahu tacaala sida loo kala hormarayo idinka ayaa muxuu ahaaye ay idiin taallaa isimo soo dhawaada